magaalada sydney waxaa lagu qabanayaa barnaamij uu soo qabanqaabiyey mukhtaar maxamed sayid oo horey uga soo qeybgalay doorashadii madaxweynenimo ee dalka soomaaliya haddana raba inuu mar labaad arintaasi ka qeybgalo kulankan ayuu ku martiqaaday xubnaha ka tirsan jaaliyadda soomaalida ee magaalada sydney isagoo sidoo kalena sheegay inuu ku wacyigelinayo bulshada soomaalida arrimaha dalkii hooyo waxaan weydiiyey bal ujeedada kulankan waxaana yiri walaalow xasanow kulanka waxa weeyaan ujeedadiisu inaan ummadda soomaaliyeed ama jaaliyadda soomaaliyeed ee australia sydney degan khaasatan iyo australia jaaliyadda soomaaliya degan australia inaan u sheegno haddii ilaa yidhaahdo subxaana watacaala twenty twenty six twenty sevenka inaan u sharaxanahay doorashada madaxtinimada ummadda soomaaliyeed iyo dhibaatada dalka ka taagan dowlad xumidu meeshay dadka dhintay dalka suu loo burburiyey adu waxaanu ka hadli rabnaa u sheegi rabnaa ummadan dalkan ayadaa leh inay dalkan ay u doortaan madaxweyne ilaahay ka cabsanaya madaxweyne fahamsan adduunku suu u shaqaynayo madaxweyne raba inuu dowlad wanaag sameeyo ujeedada koowaadi waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed dagaal baa ka dhex dhacay kow iyo sagaashankii laga bilaabo ila al'aanna intaasoo dowladood baa soo maray laga bilaabo carte dowladdii centraalkaad markay duntay dowladda dhexe wax isugu yeeday oo ummadda heshiisiiyey oo khilaafka iyo qabyaaladda iyo quranka iyo fitnadii dhex taallay ka qaaday ma jiro ummaddu waa isdulantay dulan badan baa dhacay dhiig badan baa dhacay hanti badan oo dadleeyahaa la burburiyey ama la qaatay marka wax somali unity ka shaqeeyey ama dib u heshiisiinta ummadda ma jiro nin waliba wuu yimaadaa afar sano u yimaadaa shilimuu urursadaa kadibna waa ka tagaa marka hadafku waxa weeyaan in ummadda soomaaliyeed haddii ilaa yidhaahdo subxaana watacaala twenty twenty six twenty seven doorashada dhacaysa inaanu istaagno si aanu dalkan iyo diintan iyo dadka u badbaadin waa garta marka bulshada halkan degan oo sydney degan oo australiyaanka aad bay wadankii uga fog yihiin door nooceyay ka qaadan karaan guud ahaan siyaasadda soomaaliya ama gaar ahaan adiga taageera ama ay ku taageeraan maxay ka qaban karaan aad bay uga fog yihiin wadankii
wallahi horta waa su-aal aada u muhiim u ah dalkan dadkani kolley badankood dalkii qalbiga iyo dhagaha way kaga xidhan yihiin oo dalka waxa ka socda way la socdaan waxaan rabnaa inaan dadkan u sheegno oon dalkii ku xidhno oon nahano waxay ka qaadan karaan doorkii ay ka qaadan karaan waxaa ka mid a inay ay ogaadaan oo ay la socdaan oo ay garab istaagaan qofka u arkaan inuu kuf u yahay dalkan iyo diintan iyo dadka inuu badbaadin karo marka waxaan isleeyahay doorkii ay ka qaadan karaan waxa weeyaan inay ay na garab istaagaan ducada iyo iyo deeqba iyo wax walbaba iyo yacni support ay la garab istaagaan ma aha keliya jaaliyadda sydney degan waan usoo soconnaa jaaliyadaha soomaaliyeed oo dhan melbourne berth brisbane meel alla meesha australia jaaliyadda soomaaliyeed ay ka degan tahay waxaan rabnaa mustaqbalka qariib insha allahu tacaala inaanu shirar sidan oo kale ku qabanno dadka halkan degan dalkoodii laazim way ku xidhan yihiin lagu xidho weeye oo dhalinyaradan jiilkan yararkee say wallaahi loo bixiyey dalkoodii in lagu xidho inay ogaadaan inay yihiin dal dad leh oo dal leh oo ka soo jeeda waddan aada u qiimo badan dhalinyarada waxaan anagu taageergaraynayna weliba waa dadka dhalinyarada yararka ah ee qabiil iyo qurun aan aqoonin masaakiinta ee u baahan in lagu xidho dalkoodii iyo diintoodii iyo heritagekoodii iyo asalkoodii ummaddani asal bay leedahay dad waliba hadda waad oran jeedaa qowmiyadaha kale safaaraday leeyihiin waxay leeyihiin inay dalkoodii ku xidhan yihiin ummaddu marka waxay u baahan tahay leadership ummadda soomaaliyeed ee dalkan joogta inaanu isku xidhno midayno aynu ka dhigno hal community intaasa community ba hadda furan oo ku beesgaraysan waxyaale aan u qalmin ummadda soomaaliyeed marka waxaan rabnaa inaan dalkan dadkan iyo dalkoodii ku xidhno doorasho hadday dhacdo inay ka qayb qaataan inay madaxweynahooda soo saartaan ummad waliba raggunbaa u istaaga raggaasina inay dalkii dadka mideeyaan meel meel walba joogaan jaaliyadda soomaaliyeed israel jooga inaan midayna isku dayana ama sidna hadda gadaanaan ama melba hadda ganaadaan ama baas hadda ganaadaan meelaal meesha ka degan yihiin australia wax saddexdaas magaalay u badan yihiin brisbane jaaliyad soomaaliyeed baa degan iyagana gobolka queensland waa garta marka mukhtarow doorashadii u dambeysay baad ka qayb gashay musharaxiin badan oo khudbo soo jeediyey oo u tartamay baad ahayd dabcan taas cod laguma siin marka maxaad sileedaha sanadkan waa uga duwan yahay maxaad ka baratay tartankii hore oo aad gashay maxaad se cusub oo kusoo kordhinaysaa tii hore su-aashaas oo su-aal aad muhiim walaalo tii hore waan ka qayb gallay waxaan rajaynaya waxaan waxyaalo badan khibro badan oo ummadda soomaaliyeed ah waxaan ka fahmay oon ka bartay waxa weeyaan dalkan inuuna gacan soomaaliyeed ku jirin dalkan inuu shisheeye xukumo dalkan inuuna ahayn dad xor dal xor ah iyo dad xor ah dalkan in la haysto afar nin doorashadii hore rag badan oo manxiiseed raggu isaga badnaayeen oo dowlado shisheeyaa watay lacaga kasoo qaatay nin waliba uu hadaf gaara wato oo dowlad gaara masalayo annaga waxaan u istaagnay inaan ummadda soomaaliyeed anaga oon dhaqaale iyo cinda ku tirsanayn ilaahi subxaana watacaala ka sokow hase yeeshee doorasho waxay ahayd aan hufnayn oo cadaalad ku dhisnayn oo gebigeeduba ay tahay niman daaha dabadiisa fadhiya intay niman lacag soo siiyeen in lagu shubtay oo nimankii la gatay xildhibaanadii laba la gatay dalkan waxyaalaha walaal ka bardanay waxaa weeyaan hadda waxaa fahanay dalku siduu u shaqeeyo cidda maamusha sidan dalkan unan gacan soomaaliyeed ugu jirin xalana meel la dhaho ayaa dalkan laga xukumaa gacan soomaaliyeed dalkani kuma jiro waa dal la haysto waxaan ogaanay boqol kiiba boqol dalkani inuu yahay dal gubayso galay si laga bilaabo koo iyo sagaashankii kadib meel xalana la dhaha dalkan laga xukumaa nin waliba dowlad buu ku tiirsan yahay ama nimanka gobollada jooga haadaan ama kuwa villa soomaaliya fadhi haadaan waxaad ka garanaysaa tasarufaadkumidooda iyo isqaqabsigooda dad soomaaliyeed dhibaato wax ka dhex dhici kartaa laakiin hadda haddaynu labadeena dabcno inaynu wax ku heshiino oo aynu wixii qoranno ama ka villa soomaaliya jooga madaxweynaha ka baxaya ama kuwa kale gobollada joogaa ka baxaya marka hadda waad aragtay islama shaqaynayaan kolba gobol baa maqan madaxweynihii dadki isuma keeni karo wuxuuna isugu keeni karinna ajenda kale ayuu fulinayaa kuwa gobollada joogana madaxweynihii iyo centralki dowladdii inay usoo noqdaan ma rabaan sababtay tahay dana shisheeye ayaa laga shaqaynaya dana soomaaliyeed haddii laga shaqaynayo oo la rabo dalkan dulliga iyo daroogada iyo qaadka iyo qoodnimada iyo fakriga in laga qaado beri horea dalkan la hagaajin lahaa waxyaalahan kula yaaba walaal waxaa xasanow ka mid a nimankaas waan la wada shiray intooda oo dhan nin aanan la kulmin waxaa jira ninka la dhaho lafta gareen niman dalkaas u shaqaynaya oo dan kale ma aha meesha ma joogaan ama ville ha fadhiyaan ama gobollada ha fadhiyaan marka waxa weeyahan waxaan ka faa'iidaysanay waxa weeyahan ummadda soomaaliyeed waxay leedahay culimo waxay leedahay aqoon-yahan waxay leeyihiin gabdho soomaaliyeed oo aad iyo aad u fiican oo dalka bacdallahi iyaga uu ku tiirsan yahay ummadda soomaaliyeed meel kastaba ha joogto dad fiican weeye waxay u baahan tahay dowlad xumaa haysa dalkanna waxaa hayaa wasaan kuu sheegay daaha dabadiisa ayaa laga xukumaa sababtay tahay wadba waad garan kartaa nin saxafi oo siyaasi ayaa tahay waad la socotaa maalin walba dhibaataa dhacaysa ciidankii dalka siduu u burbursan waad aragtay waad la waxyaalaha kula yaabay waxaan hadda dalkan ka bartay nimanka xildhibaanada hadda waan isbaranay waan la kulmay maalin walba qaar baa ii imanaya oo laniyow khiyaanan samayne naga raalli haw waayo qudhoo dad fiican baa ku jira keliya waxay u baahan yihiin dadka in la kala shaandheeyo runta loo sheego oo nimanka la dhaho wadaadadu weliba ay dalkan u istaagaan iyo culimadu iyo aqoonyahanadu iyo ugaasyada iyo salaadiinta dalkani ilaahay subxaana watacaala waxyaalo badan oo khayraad oo adduunka kale lahayn ku manaystay laakiin ma la arko waxaas waxaa loo jeedaa shilin dalkaaga xoolihiisa intii la dhaco haddana lagugu manaysanayo dalka iyo diinta iyo dadka lagu dulaynayo ayaa la qaadanaya waa garta marka mukhtarow haddii adigu nasiib aad u yeelato maantay madaxweyne lagu doorto maxaad mudnaanta koowaad iyo labaad iyo saddexaad siin lahayd oo ka duwan madaxda hadda joogto kuwa gobol ama kuwa federaal oo aad eedo badan usoo jeedisa waxa koobaad walaalna waxa weeyaan dib u heshiisiinta ummadda soomaaliyeed waa kow waa waxyaalaha noogu muhiimsan qodobka koowaad waa taas ummaddan ilaahay subxaana watacaala walaalo weeyu ka dhigay hal luqo hal af hal diin hal dad hal midab weeye ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum annaga shicaarka nagu waxa weeyaan ina akramakum cinda allahi atqaakum inaan dadkan dib heshiisiino khilaafka iyo qabiilka iyo qaadka iyo qurunka iyo daroogada iyo balaayada dalkan burburinaysa aan ka saarno dalkan in la heshiisiyaa waajib ah laba qof hadday wax kala tirsanayaan miiska in la isugu keeno oo kii la dhahdo warnimo yahow maxaad isku haysataan dadkan la kala bixiyo annagoo waxaan samaynaynaa biidnillahi tacaala hadafka koobaad inaan ummaddan dib heshiisiinteeda ka shaqaynayo midnimadeeda aan ka daxaqaano xuduudbeenayaadkan ay isticmaalka iyo dowladaha shisheeye u sabaysteen si ayna soomaaliya dowlad u noqon inaan dadka heshiisiino oo qof dambe oo soomaaliya oo qabiil lagu dulmiyay aan dalka ka tirno dadka in talabaad waxa weeyaan dadkiibaa burburay dalima burburin soomaalidu waxay tidhahdaa dalkiibaa burburay runtii dadkiibaa burburay soomaaliya markaad tagtid waxaad la yaabaysaa waxyaalaha aan iskula yaabo ummadda waxaa ka mid ah dad ilaahay subxaana watacaala hodan ka dhigay oo haddana tuugsanaya oo faqara ah oon is arag ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku manaystay talabaad soo hor waxaan ka dhigayaa security-ga dalka male nabad nabadgelyo kama jirto meelo badana waxaa jira dhiigu maalin walba qubanayo waxaad arkaysaa magaalada masalan nin nin xabad iskaga dhufanaya oo ninnaba aan koob shaaha koob shaaha ka fudud marka dalkan inaan dadka xabadda ka ururino wixii xabad oo ciidan soomaaliyeed oo dadka securitigiisa qabta amnigiisa suga aan samayno ciidan qaran ciidanka cirka badda dhulka marka dadkan dalkan xuduudadiisa oo dhan waa iska furan yihiin baddii baa iska furan hawadii baa furan oo nin walba wuxuu doona ka samaynayaa xuduudadii beriga dhulka ayaa furan securitiga dalkan niman khawaarija dalkii lagu shaqaysanayo rag kale uu gadaasha ka fadhiyo marka talabaad amniga inaan ummaddan waddanka sifayno nabadgelyo ka dhigno wax alla wixii amni xumo ku keenaya aan aan ka aan ka saaro aan la dagaalano bannaanka waddanka ka saaro dadka shishe ciidamada shisheeye ee dalkan jooga aan dalkan ka saaro leanna waxa koobaad oo soomaaliya amnigeeda khalkhalka gelinaya waa dowlado ama jiraan ha ahaadaan oo xuduudkan xuduud wadaagno xuduud bad ah ama xuduud bari ah iyo niman shisheeye ah oo keliya soomaaliya inay burburiyaan loo soo wakiishay in laga saaro ummadda soomaaliyeed amnigeeda ayadu gacanta ku dhigto ciidamada soomaaliyeed tayadooda la kordhiyo oo ciidamo hufan oo qabiil aan ku qorayn oo isku dheelitiran oo qof kasta oo soomaaliya iyo gobol kasta oo soomaaliya ah ciidamo masalaya ee aan ahayn ciidamo halqo iska socda oo soo doonaan oo u tasarufi kara in la sameeyo waa waxbarashada dalkan waxbarasho male hadda muqdisho ama gobolada magaalada kasta markaad tagtid intaasu jaamacadood baa ka furan carruurtan baa lacagta lagaga dhacaa wax taya ah ay leeyihiin ma jirto waa shimbirayow heesa dalkani waxaa ka socota shimbirayow heesa waxaad moodaa soomaalidu dalkan inayna iyagu lahayn oo dalkan marti ku yihiin dalkoodii oo la dhacayo la burburinayo yay daawanayaan marka waxbarasho inaan dhisno tayo leh oo gobol walba ilmo kasta oo soomaaliyeed wuxuu xuquuq u leeyahay in amnig nabadgelyadiisa caafimaadkiisa iyo iyo cilmigiisa waxbarashadiisa waa xuquuq saaran dowladda iyo ummadda soomaaliyeed dekedihii intii taallay darag shisheeyaha gacanta loo geliyey shisheeyahaasi ma rabaan soomaaliya inay dowlad noqoto dekadaheeda inay inay la hagaajiyo ma rabaan cid waliba waxay u aragtaa soomaaliya hadday hagaagto inay laga hoos baxayo oo soomaaliya ay noqonayso treed ku noqonayso dadka kale ama ay noqonayso awood awoodaasaa dalkan laga hortaagan yahay dadkii fahmi lahaana ma joogaan dalka ayagu wax ka qubsaday ayaa madax ka waa gartay mukhtarow siyaasiyiinta soomaalida arrimahan ah in ajnebi wax walba lagu eedeeyo waqti badan bay soo socdeen gaar ahaan inta siyaasiyiintu ay dibadda joogaan oo mucaaradka yihiin farta waxay ku fiiqaan ajnebiga kulla fidna cinda waa dadka ajnebiga xalano degan markay xilal ka qabtaanna iyagay marka ugu horreysa u tagaan oo baryaan oo dee dhaqaalaha waddanka iyo hadday mid biniaadanimo noqotaba dadkaas ajnebiga ah ay ku xiran tahay marka waan la dhihi karin haddaan soomaali nahay intaan anagu xal keeni weynay baan ajnebi iyo ummado kale uun maalin walba eedeynaynaa wallahi walaal su-aashaas waa su-aal muhiima anigu ma eedanaya nimankaas ajaanibta ah keliya waxaan sheegayaa oon daaha ka qaadaynaa ummadda soomaaliyeed u sheegaynaa nimankan meesha inoo fadhiya magaca soomaaliga ku hadlayaan inayna dalka xukumin oo rag kale xukumo waa runtaa khaladka innagaa iskale soomaaliya waa gabadh aad u qurux badan oo nin walibana marka wuxuu rabaa inuu boobo qofka hadduu dayacan yahay soomaalida iyadaa halkaa isdhigtay iyadaa isu baahisay inay ajnabi dalkooda yimaadaan iyagaa isu baahisay inay inay inay dalkooda rag kale kubsado oo xoolahooda iyo khayraadkooda u boobo waxaan kawa waa runtaa dadkaas waxaanu keliya anagu sheegaynaa waan u sheegaynaa walaal inay madaxdani dalkani ayna xukumin oo dadkana xukumo anigu markay doorashadii hore dhammaatay waan baxay gaadhi baan qaatay nin soomaaliya oo saraakiishii hore ee dowladda maxamed saciid barre ayaa qaaday waxaan tagay xalanada la sheegayaan corner to corner u tagay waxaan aaday safaarado dhowr ah yaa waxaan dabacnay dadka waxaa la sheegaya bal inaan soo arko waa maalintii doorashadu dhacday maalintii ku xigtay miyaa mise laba beri kadib waxaan ku arkay meeshii safaarad walba waxaa gelaya tobannaan baarlamaanka soomaaliya xildhibaanada soomaaliyeed yaa safaarad walba gelaya bal waxaad weydiisaa waxan oo xildhibaan ah oo safaaradda maraykanka ku qulqulaya oo ta ingiriiska ku qulqulaya oo ta talyaaniga ku qulqulaya waxa ay ka qabanayaan safaaradaha ajaanibta yaan la yaabay dalkani uma baahna in ajaanib la tuugsado dalkani khayraadkiisa ayaa ku filan dalkani isagaa hodana wuxuu u baahan yahay waxaa ilaahayna siiya beero beeraha haddii la hagaajiyo khayraad badan khayraadka dowladda labaad ee adduunka ee xoolaha khayraadka xoolaha nool baynu nahay marka australia laga reebo qaarada dekedaheenna keliya haddii la hagaajiyo intii dowhabeyn lagu sameeyo dekedaha la dhiso maamul hufan oo cadaalada loo sameeyo g g sevenkaynu geli karnaa soomaaliya saddex shay ilaa lala dagaalamo waddan ma noqonayo dalla ma noqonayo qaadka qabiilka iyo iyo dulinimada dadkan iska wada fadhiya marka walaalow inagu ma baahnayn ajaanib inaan tuugsanno keliya waxaan u baahan nahay management xalaala dowlad xalaala hufan oo transparency leh kolka horeba wasiir markii dowladdu ay waxyaalahan madaxda soomaaliya kula yaabay waxaa ka mid ah isagoo arka qofkii saxda ahaa oo dalkan wax ka qaban lahaa yaa waxaa la keenayaa qof aan waxba garanaynin ama qof khaa'ina oo khaa'inu wadana oo khaa'inu diina oo khaa'inu cirdi ah ayaa meeshii la keenaya kaasi marka wax walbuu gadanaya marka waa runtaa xasan dadkan ajaanibta inaynu eedayno ma aha waa la soconnaa adduunka anu waddan aana tegin qaarada aana tegin ma jirto intaa waxbaan baaraa waxaan fiiriyaa ummadda soomaaliyeed waxay ku xun tahay iyo waxay ku fiican tahay waxaynu ku xunnahay waxaa kow ka mid ah waynu jirannahay jiradiina ma ogin nin waliba isagaa isla quman qabiil walba isagaa isla quman qabiil walba nin horjoogaa oon qabiilkii dan ka lahayn oo danihiisa keliya wata oo markuu dan leeyahay wuli anaga ree hebel ree hebel baa idinka celinayaa si uu meesha loogu sii hayo ummadda soomaaliyeed tihii baa ku jirta tihaana lagama baxayo in ilaahay subxaana watacaala loo noqdo gamaha la isqabsado la heshiiyo dad walaala ay noqoto haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay subxaana watacaala haddii yidhaahdo wuxuu dhacayaa sabtida beri ah saddexda duhurnimo iyo lixda intaasu insha allahu soconaya wuxuu ka dhacayaa afartan iyo af forty four a macquari road open ayuu ka dhacayaa hadduu ilaahay subxaana watacaala yidhaahdo magaalada sydney kaasina wuxuu ahaa mukhtaar maxamed sayid oo khadka telefoonka ee magaalada sydney igu waramayey